haatanna magaalada muqdisho wasaaradda khayraadka dowladda soomaaliya ayaa maanta sheegtay in la ganaaxi doono lacag u dhexaysa boqol milyuun ilaa iyo shan boqol oo milyuun oo dollar markabkii lagu helo iyaga oo sun ku daadinaya biyaha soomaaliya sidoo kalena la ganaaxi doono hal milyuun ilaa iyo toban milyuun oo dollar maraakiibta ama markabkiiba iyaga oo lagu lagu helo kalluumaysi sharci darro ah ka wada gudaha soomaaliya ganaaxan ayaa ku jira sharciyada qaabilsan kalluumaysiga xeebaha soomaaliya ee wasaaradda khayraadku ay maanta u gudbisay baarlamaanka soomaaliya si ay iyagu uga doodaan kadibna ay u ansixiyaan haddaba wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa wasiirka khayraadka dowladda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ka wareystay sharciyadan ay baarlamaanka u gudbiyeen sharciga horkeena baarlamaanka wuxuu ahaa sharciga kalluumaysiga soomaaliya sharcigan ma aha sharci cusub waa sharci horey u jiray laakiin aan isbedelo bedelaad kusoo sameyn waxyaaba badan kasoo bedelnay waxyaabo badanna kusoo darnay waxaa tixraac u ah sharcigii kalluumaysiga lamarkiisu yahay lamarka saddex iyo labaatanaad ee soo baxay soddonkii bishii november kun iyo sagaal boqol iyo sideetii shantii sharcigan ayaan waxaan markii ugu horeysay ka ansixinay golaha wasiirada muddo laba usbuuc ah ama toban beri ka hor ayaan ka ansixinay haddana wuxuu horyaalaa baarlamaanka maanta waxay ahayd oo laigu yeeray in aan yani akhrintii koobaad ayay ahayd sharcigan marka waa sharciga waa sharciga kalluumaysiga waa sharciga lagu maareyn lahaa lagu horumarin lahaa kalluumaysiga badda soomaaliyeed iyo wixii ku jiro waxaa la yidhaahdaa kalluumaysiga marka laleeyahay waxaa laga wadaa noolaha biyaha ku jiro ama bad ha ahaadaan ama ama webi ha ahaado marka sharcigaas ayaan hor keennay kolleyto waa maanta waxa keliya oo dhacay waxay ahayd akhrintii koobaad maadaama sharcigan uu ka hadlayo kalluumaysiga soomaaliya maxaa qodobo muhiima oo sharcigan ku jira oo aan horey u jiri jirin qodobada ugu muhiimsan ee ku jira waxaa ka mid ah qodobo la xiriiro saameyn weyn ku leh bay-ada ama deegaanka waxaa jiro in yacni horeyna u dhacday muddadii labaatanka sano ee burburka lagu jiray in maraakiib shisheeye ay yacni ku daadin jireen baddayna khashin iyo waxyaabaha nuclear westiga la yidhaahdo sharcigan dembiyada qeybta sectionka ama qodobada dembiyada marka laga hadlayo ciddii dembi ku samayso tacadiyaad ku samayso badda gudaheeda ama ha ahaato qashin lagu shubo ama ha ahaato kalluumaysi sharci darro ah ama ha lagu qabto yacni qalab aan ahayn qalabkii loogu talagalay in lagu jillaabaysto waxaa la horkeenayaa maxkamad yacni ganaaxyo aada u fara badan tusaale haddaan ku siiyo ciddii yacni wasakh badda soomaaliyeed ku shubto sharcigan wuxuu leeyahay waxaa la ganaaxayaa lacag dhan boqol milyan ilaa iyo shan boqol oo milyan waxaa intaas dheeraad ah wuxuu ku qasban yahay kambanigaas ama markabkaas intaas sameeyey in uu sifeeyo nadaafadii lagu waxayn lahaana inuu ayadan ay usii dheertahay marka yacni wax sahlan ma aha waa waxyaabo badan qodobo badan oo cusub ayaa ku jira oo runtii yacni waxtar weyn u leh waxaa ka mid a yacni qodobada haddii aan si aan kormar u sameeyo cilmi baaris in cilmi baaris la sameeyo kalluunka wadanka ku jiro dhaatada lasoo aruuriyo oo la sameeyo statistical analysis la sameeyo oo la ogaado marka xiliyada kalluumaysiga uu badan yahay xiliyada uu yar yahay in la xadido mararka qaarkood xitaa inaan yacni aan la kalluumaysan karin oo la joojiyo jilaabashada iyadoo la fiirinayo danta guud sababtoo ah waxaan ugu talagalna horumarkan kalluumaysiga inuu ahaado horumar waxa la yidhaahdo sustainable development oo ah wax sii jira jiilkan keliya aan ku ekayn laakiin jiilalka dambe soomaaliyeed ee soo socda ay ka faa'iidaysan karaan ee aan hal mar la xaalufinin kaasi waxa uu ahaa wasiirka khayraadka dowladda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo wariyahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ugu waramayey isla muqdisho